galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada washington
waa maalin isniin ah bisha agosna waa toddoba iyo toban sanadka laba kun shan iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka iyo laba iyo labaatanka mitirban efemyada geeska afrika telefoonada gacanta iyo bogga v o a somaali dot com idaacaddana waxaa daadihinaya anigoo ah caashi ibraahim iyo cabdiraxmaan xuseen fure
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah taliyaha ciidamada jabuuti ee amisan oo shaaciyey inay soomaaliya ku sugan yihiin ciidamo ka socda etoobiya oo aan ka tirsanayn ciidanka amison su'aashuuse waxay maanta tahay ciidanka aan amisom ahayn maxay dalkii ka qabanayaan haddii amisom la shaqaynayaanna waa wanaag hadday qarad kale u joogaanna taa dawladdii soomaaliya leh su'aasha inay weydiiso waddanka jaarkeenna waxaa kale oo aad maqli doontaan waraysi aannu la yeelannay mid ka mid a taliyayaasha ciidamada dowladda ee gobolkaasi oo beeniyey warar sheegayay inay ka baxeen deegaanka buuqa qable gacanta annagaa ku hayno degmada buuqa qable anaa kuu xaqiijinaya arrintaas annaga mar naba uuna tala gelin inaan ka baxno deegaanka inaan sii ballaarino mooyaane oo shabaab meelaha uu ku dhuumaadaysana aan ka saarno mahan annaga dib u gurasho daba ma waxaan sidoo kale idiin haynaa xubintii dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida saraakiisha dalka indonesiya ayaa maanta oo isniina sheegay in la helay burburka wax la aaminsan yahay inay tahay diyaarad ay saarnaayeen konton iyo afar qof oo rakaab ah oo ku burburtay dalkaasi diyaaraddaas ayaa burburtay shalay kadib markii ay ka soo kacday garoonka diyaaradaha oo hawada laga waayay soddon daqiiqi markii hawada ku jirtay saraakiisha ayaa sheegay in diyaaraddaasi maanta oo isniina burburkeeda laga helay goob labiyo toban kilomitir dhanka bari kaga beegan magaalada oksibil ee dalkaasi tirana oo markaasi ah diyaaraddaasi oo tiriskeedu uu ahaa laba boqol iyo lixdan iyo toddobo ayaa la waayey kadib markii ay ka ambabaxday ama ka duushay magaalada sentani ee gobolka la yidhaahdo jabura ee dalkaasi indoneesiya saraakiisha ayaa sheegay in dadka saarnaa ay ahaayeen afartan iyo afar qof oo rakaab oo ay weheliyeen shan caruura iyo shan ka tirsan shaqaalaha diyaaraddaasi burburtay boqolaal ka tirsan dadka degan magaalada tianjin ee dalka shiinaha ee toddobaadkii hore uu ka qaxay qaraxiyo ka dhacay warshad ama warshado ku yaala magaaladaasi ayaa maanta dibadbax ka sameeyey magaaladaasi xilada xilli tirada dadkii ku dhintay qaraxyadaasi ay isa soo tarayso oo ay hadda marayso boqol afar iyo toban qof oo ay ku jiraan koob iyo labaatan ka tirsanaa shaqaalaha debdemisko dadka dibadbaxa sameynayay ayaa isugu soo baxay bannaanka hore hoteel ay madaxda magaaladaasi ku qabanayeen shir jaraa'id kuwaasoo madaxda dowladda ka dalbaday in la siiyo magdhow kadib markii ay waxyeelo badan ka soo gaartay qaraxyadii ka dhacay warshad halkaasi ku taalla san gifeng oo ka mid ah dadka sameynayay bannaanbaxa ayaa sheegay in dhammaan daaqadihii iyo albaabadii gurigiisa ay dhulka ku soo dhaceen kaas oo gacanta ku watay muuqaal uu gurigiisa ka soo qaaday oo muujinaya sida uu gurigaasi digada u noqday saraakiisha magaalada tianjin ee ay qaraxyadu ka dhaceen ayaa horay dadka ku nool warshada waa dadka ku nool agagaarka warshadda uu qaraxu ka dhacay amar ku bixiyey in halkaasi laga raro si halkaasi looga sifeeyo waxyeelada kiimika ku jirta bakhaarada warshadahaasi madaxweynaha dalka masar cabdulfataax al asiisi ayaa maanta qalinka ku duugay sharci cusub oo ah la dagaalanka argagixisada kaasoo horseedi doona ciid kastoo ku lugleh falkaasi in lagu xukumo xukun dila ama xabsidayn madaxweyne cabdal fataax al asiisi ayaa bishii juun ballan qaaday inuu xoojin doono dadaalada lagu meelmarinayo sharciyada la dagaalanka argagixisada kadib markii dalkaasi masar lagu dilay mid ka mid a hogaamiyaasha ama xeer ilaaliyaasha ugu sarreeyey ee dhanka sharciga wararka ayaa sidoo kale sheegaya in dowladdaasi ay weeraradaasi ku eedeysay ururka ikhwaanulmuslimiin iyadoo ururkan ay dowladda masar ku sheegtay inuu ka tirsan yahay ururada argagixisada taasoo horseeda in dowladdu ay ugaarsato mas-uuliyiinta sarsare ee ururkaasi sanadii taasoo keentay in bishii julaay ee sanadkaasi xilka laga tuuro madaxweynihii hore dalkaasi maxamed morse sharcigan ayaa ah mid faraya in cid kasta oo lagu helo fal argagixiso ay wajihi doonto xukun dil ama xabsi daayin
hogaamiyayaasha gobolka ayaa xukuumadda iyo mucaaradka dalka koonfur suudaan culays ku saaraya inay heshiisa ka gaaraan dagaalka sokeeye ee ka jira dalkaasi in ka badan labaatanka bilood madaxweyne salvakiir iyo hogaamiyaha jabhadda dagaalka kula jirta xukuumaddiisa rayaag mashaar ayaa ku sugan magaalada adisababa ee dalka ethoobiya kuwaasoo ka qayb qaadanaya waan waan uu wado urur goboleedka igaad madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta ayaa boggiisa twitterka soo geliyey muuqaal muujinaya madaxweyne salvakiir iyo rayaag mashaar oo ka qayb qaadanaya shalay shirka ay garwadeenka uu garwadeenka ka yahay ururka igaad ee qaramada midoobeyna ay taageertay labadan hogaamiye ayaa culays lagu saarayaa in ay xal waara ka gaaraan dagaalka sokeeye ee ka jira dalka koonfur suudaan oo horseeday geerida kumanaan qof ayna sidoo kale ku barakaceen hal dhibic lix milyan oo qof
waa tahay dhegaystayaal mar kale galab wanaagsan halkaad wararkaasi kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a taliyaha qaybta afraad ee amisom ee ku sugan gobolka hiiraan korneel cabdiraxmaan cabdi dhimbil ayaa markii ugu horeysay qiray in qaar ka mida ciidamada itoobiya ee ku sugan soomaaliya aysan ka tirsanayn ciidamada nabadilaalinta amisom korneyl cabdiraxmaan ayaa waraysi uu siiyey v o a waxa uu ku sheegay in go-aanka ay ciidamada itoobiya kaga baxeen magaalada halgan uusan ahayn mid ka mida amisom balse ciidamada itoobiya ay amarka ka helaan magaalada adisababa ee caasimada dalkaasi itoobiya waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dowladda soomaaliya ay qeexdo doorka ciidamada itoobiya ee aan ka mid ahayn amisom korneyl cabdiraxmaan ayaa waraysi gaara uu siiyey v o a waxa uu uga waramay wariyaha v o a ee gobolka hiiraan xuseen xasan dhaqane
si fiican baan u fahmay su-aashaada waana sugayay dee su-aal caynkaa inaad i weydiisiin tegidda halgan waxay ahayd mishan aan amisom ahayn waa la tegey annagu mishan labaad baan tayadu ahayd waa tii dariiqa la marayey ilaa jalalaqsi ee dariiqa laysku furayey raggana komay sii socdeen waan isa sii raacnay laakiin iyagu waxay ku socdeen waa barnaamij adis ababa laga soo siiyey kolkaas sidii aan ku ballannay in la jooga ahayd waata habeen madow ay yidhahdeen waan baxaynaa nasiib daridee tirada dad aan raacinno tiro ku hadhi karaya keligood ma ahayn waxaan dib ugu soo noqonnay waa taa annagu su-aashuuse waxay maanta tahay ciidanka aan amisom ahayn maxay dalkii ka qabanayaan hadday amisom la shaqaynayaanna waa wanaag hadday qarad kale u joogaanna taa dowladdii soomaaliya leh su-aasha inay weydiiso waddanka jaarkeenna ciidankii soomaaliya iyo kuwii amisom iyo ciidanka ethoobiya ee halgan isaga soo baxay shalay subaxii xilligan xaggee ku sugan yihiin maanta ahaan waxay joogaan booco kolkay booca dhameeyaanna way dhaqaaqi doonaan laakiin halkay u dhaqaaqi doonaan waxba inagama sheegi karo howlgalka hadduu yahay mid amisom aanu ka warqabin waxaan maqlaynay in howlgal uu bilowday oo waddada lagu furayo amisomna ay qayb ka tahay maxaad markii hore dadka ugu sheegi weydeen haddii aadan howlgalka shaqo ku lahayn taa annagay naga dhankaygay ka daahday laakiin howlgalku waxaan sugaynay qalab inaga maqan baa iminka soo dhowo dhowaan imanaya waanan geli doonaa dariiqaana waa la furi halganna waa la degi doonaa waa ballantahay aan ahayn annaga keligeead qofbanilso amisom iyo ciidankii soomaaliya n dadkii idinku soo dhoweeyey halgan maanta oo aad meel cidlaa uga soo tagteen ma ka warqabtaan xaaladooda iyo waxay noloshooda ku sugan tahay waan la soconnaa wayna nala soo hadlaan soo noqodka dambena waa si fiican bay noo soo dhoweyn doonaan amisom dhowr jeer ayaa waxay sheegtay in waddada isku xirta beledweyne iyo bulo burte ay furayaan howlgalkii ugu horreeyey oo ay ku dhaqaaqeen oo ilaa dhowr iyo toddobaatan kilomitr ay halgan ugu tageenna waa sidaas sheegtay bilaa qorshuu ahaa marka maxaa laydinka filan karaa sidee dadka idinku aamini doonaan horeyba dhowr goor dariiqa annagoon furin baan marnoon raashin ka qaadnay beledweyne ilamaan halgan koob iyo toban ambush baan la kulanay dariiqa xoogna waan ku dhaafno waan gaadhsiinay dadku ujeeddada reer jabuuti ay keliyihiin soomaaliya aad bay ula fahmayaan dadkii waan dhex joognay waan wada sheekaysanay odayadii waan wada hadalay iyaguba way fahmayaan intaan ahayn tiro ahaan iyo quudaan ahayn inaan keligaya ku hadhi karin ciidanka ethoobiya inta ayn ka soo bixin halgan ma kala hadasheen saraakiishooda in ay ku sugnaadaan inta aad ka xoojinaysaan ciidanka jooga habeenkii waan isla daalay si fiican baan ula hadalay ragganse rag qar amar ka qaata adis ababa oo iyagu program kale ku socday ahaayeen wixii maanta ka dambeeyna waan ka tabaabushaysanayna dowladda soomaaliya ma la socodsiiseen waxa dhacaya aad iyo aad buu la socotaa jawaabnan ka weyne barnaamijka la qaban doono xeerka militarigu ma dhigaya inaan iminka telefishan ka sharaxo laakiin uu noo yaallaa Een, shalay waxaan helaynaa warar ah in uu dagaal ka dhacay ereyda booco een, tulo la yidhahda caaqabooy oo diyaarado ay ka qayb galeen warkaa ma jira maxaase nooga biiri kartaa waa la soo maray aqabooy diyaaraduhu way kaceen waxay aanse ma jiro wax dagaal layska hortegay tuurtuur xalay buu jiray laakiin shalay ma dhicin Een, ciidanka halgan tegey haddii ay yihiin ciidan aan amisom ka amar qaadan oo ethoobiya ah ciidanka buqa qabla jooga oo soomaalida iyo maleeshiya beeleedka iyo ethoobiya isugu jira ma amisom ay ka mid yihiin mase ayaguna waa ka madax bannaan yihiin weli war baa kaa maqan baan u malayn kuwii buqa qablana way soo baxeen ma dheera baladoon bay soo galayaan way ka soo baxeen iyagu kuwani ma aha amisom kuwii buqa qabli iyo buq koo saar maray ma ahayn amisom kuwo kaloo dhanka dheeceedka baxa naga jirana ma aha amisom wixii ciidanka etoobiya amisom waxay joogaan beledweyn maxaas iyo xelbuur waa tahay dhegaystayaal kaasina wuxuu ahaa taliyaha qaybta afraad ee amisom ee ku sugan gobolka hiiraan korneyl cabdiraxmaan cabdi dhimbil oo u waramayey v o a
dhinaca kalena baan- baanduulaha ciidamada guutada tobnaad ee dowladda soomaaliya ee gobolka hiiraan korneel maxamed cumar cabduleeh ayaa beeniyey in ciidamada ethoobiya ay ka baxeen magaalada buuqa qable waxaana uu sheegay inaanay qorshaha ugu jirin inay ka baxaan deegaankaasi arrintan iyo dagaallo cusub oo halkaasi ka dhacay ayuu goor dhoweyd iiga warramay
dagaalka waxay ku jira buuqa qabla ku sugiin ayaga gacanta ku haya meesha liidaada haraale iyo iyo meesha liidaada samatarana dagaala ka dhacay dagaalka samatar shalow ka bilowday maantana haraale uu ku dhammaaday shishadeeda iyo meeshabeeli iyo haraalaha udhexayso ciidamadeena guulabfiican ay ka gaareen Ee, muxuu ahaa ii sheeg ee, rag amiiraana meeshay ku dhinteen oo aan ka garanayo ninkii la yidhaahdo in xabiibullah waxaa ku dagaalamay ciidamadeenna ay taageerayaan ciidanka muxuu ahaa dowladda etoobiya iyo shabaab marka dagaalka goorma bilowday dagaalka shalayba waa bilowday Ee, xalay waa lasu waa badaysaday saakii haddana bilaabatay saakii markay bilaabatayna waxaan kala wareegnay meesha la yidhaahdo ee, muxuu ahaa ii sheeg shabee shabee ee, haraara oo ay rag badan kaga dhinteen raggaas ayaga ah marka haddana annaga gacanta ku hayna haraara waana ku- waxaana kusii wajahanahay shabeelle ilaa iyo meesha la lagu beerow waxaad markaa iiga warantaa degmada buuq aqable dhowaan waxaa la wareegaya ciidamada dowladda oo ay kuwa amisoomna ay taageerayaan hadda waxaa la sheegayaa in ay ka soo baxeen adna waxaad sheegaysaa inaad weli halkaa ku sugan tihiin sidee waxu jiraan maya gacanta annagaa ku hayna degmada buuqa qabla anaa ku xaqiijinaya arrintaas gadaashiida ka wareysan mayso ciidamada ka baxay buuq aqablena waa kuwe waa isla ciidankeena le waa bisha haye xaggee aadeen adinkaa laba isu qaybiyey miya annagaa qaybsanay oo qaarna ay ku hareen buuqa qabla qaarna ay ay dagaalka galeen ciidamada halkaas joogay amisom ka tirsan waa kuwa etoobiya oo keliya oo soocan miya ha kuwa etoobiya oo keliya waaye iyo kuweena oo oo isgarabsanaya Ee, waxaad iiga warantaa degaankaasi hadda adinkaa ku sugan sidaad sheegaysid inkastoo warar kalena ay leeyihiin degaankaasi in ciidamada etoobiya halkaa ku sugnaa ay ka baxeen marka adinka qorshihiinu ilaa muddo intee la-eg baad damacsan tihiin inaad sii joogtaan degaanka buuqa qable mar haddii shabaabna aad ka saarteen welina shabaab uu weli agagaarkii ka dhow yahay annaga marnaba uuna talagelin inaan ka baxno deegaanka inaan sii ballaarino mooyaane oo shabaab meelaha uu ku dhuumaadeysana aan ka saarno maahan annaga dib u gurashadaba ma jirto hadda yaa idinla jooga ciidamada amisom way nala joogaan kuwa etoobiya nala jooga way isgarabsan yihiin laakiin kuwa etoobiya way ka baxeen baa la yidhi degaankaasi markay doonaanay dib ugu soo noqdaan laakiin hadda waxaa la sheegay in ciidamada etoobiya halkaasi ay isaga baxeen oo xitaa amisom aanay ka amar qaadan oo amisom xataa amarkeeda aanay Magac- qaadan laakiin ay amar ay si iskooda isu maamulaan maxaa ka jira haddiiba amar la kala qaadan guul dagaalmada imaan karta guulaha aan gaarin waxaa keli waxaa sababteeda iskale kala ee, kala dambeyn iyo ismaqal iyo amar kala qaadasho haye marka wax amar kala qaadasho la-aan la yidhahdo meesha ma ku jiraan mana soo geli karto annaga ciidan baan nahay ismaqal leh kala dambeyn leh hoggaan leh marka waxaas ciddii kuu sheegtay inbaad muujin doontaa ciidamada dowladda ka socda ee ay iskaashanayaan ciidamada etoobiya halkaasi jooga ee amisoomna ka tirsan yaa iyaga hadda hormuud u ah
kuwa soomaalidana anaa hogaanka u ah kuwan kalena waxaa saraakiil kale oo etoobiyaan ayaa ayaa hogaanka u haysa marka guud ahaan ciidamadii idinla socday iyo kuwii soomaalida wada socday weli degaanka buuqa qabla ma ku sugan yihiin mise dhinacyaday u dhaafeen si weyn ay ugu sugan yihiin haya dagaalka aad sheegtay markaa shalay inuu ka dhacay agagaarkaasi maxaa khasaaro ka dhashay khasaaraha annaga dhinacayna wax khasaara ilaa hadda ma hayno in dhanka kale unbuu ahaa muxuu ahay qaar nolol baa lagu haayaa qaarna way dhinteen marka saasay uqaysan yihiin laba nin oo amiira ah oo nin in xabiibullahi uu yahay iyo nin kalena waa waa ku dhinteen rag waaweyn oon ka garanayn in xabiibullah muxuu ahaa amiiru ah oo shabaab ka tirsan degaanka haa kuwa kale noloshaad kusoo qabateen aad sheegtana waa imisa waa adigu rag ah oo ilaa tira shan ruux gaaraya maxay yihiin ayagana ma shaksiyaad caadiba mise waa iyaguna waa dhalinyarada yararka waxaa dhalinyarada yararka ah kolleyba inaga go-aan baa uka gaarayna baaritaanaa socdo wax waliba waxaa markii in la baaro un baa la ogaan karaa muhiimta wax jira marka hadda waxaad iga warrantaa degaanka waxaad sheegta inaad ku sugan tihiin ammaankiisana uu wanaagsan yahay dadkii degaanka ku sugnaa iyagu markii hore ka cararay dib magu soo noqdeen mise degaanku weli waa cidlo waa goob dagaal maya waa joogaan magaalada degmada bua qabla dadkeeda waa hadda dukaamada waa ka ganacsanayaan ganacsi iyo isdhexmarka dadweynaha waa caaday waxba isu kama bedelin sidii hore guddoomiyihii degmada waa joogaa ku-xigeenkiisii saasoo kale iyo faracyadii kale oo ku shaqa lahaa howlahaas
kaasi waxa uu ahaa korneel maxamed cumar cabdulle oo ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda soomaaliya ee ku sugan gobolka hiiraan goor dhoweyd ayuu khadka taleefoonka ee buuqa qable iigu warramayay waa tahay dhegaystayaal weli umuurahaas ayaynu ku jirnaaye wasiirka gaashaandhigga ee dowladda federaalk soomaaliya cabdiqaadir sheekh cali diini ayaa sheegay inaysan jirin ciidamo ka socda etoobiya oo aan ka amar qaadan amison wasiirka ayaa khadka telefoonka ugu warramay xuseen barre oo weydiiyey inuu la socdo inay jiraan ciidamo ka socda etoobiya oo aan qayb ka ahayn howlgalka amisan ee ku sugan gobolka hiiraan
sidaad ogsoontahaybaa mataqaanaa markii laga hadlaayo howlgal iyo ciidan iyo markii laga hadlaayo waxawey xaaladooda waxawey waa ka duwan tahay sida xaaladaha kale loo qiimeeyo waxaa dhici karta meel inay isaga baxaan ayagoo mataqaanaa uga baxaaya hab mataqaanaa farsamo ayagoo uga baxaaya ama hab hab taastiko saasna ay ku salaysan tahay howlgalkooda iyo qiimeynta markaas dadka kasoo horjeeda oo nabadiidka ah ama cadowa sidiisaba ah marka laguma salayn karo mar kastaba meeshaasay ka baxeen iyo meeshaasay mareen iyo dariiqaasay mareen loguma muxuuha laguma qiimeyn karo ciidan dhaqdhaqaaqiisa ama howl markuu sahnayo mid waa midaas midda kaleeto waad ogsoon tahay waa ogsoon tahay regionka amison baa iyo ciidamada soomaaliyeed guud ahaan waddanka soomaalida waxaa ka howlgala ciidamada amison waxay laleeyihiin mararka qaarkood iskaashi ayay laleeyihiin muxuu ahaa dawladaha gobolka ama dariska oo ku saabsan inay ka wada shaqeeyaan ama ka hortagaan dadka nabadiidka marka mar kastaba wada shaqeyn way leeyihiin ama xiriir way leeyihiin ama iskaashi way leeyihiin waxaa dhici karta inay baahi ay u qabaan ama hawl ay u qabaan inay muxuu ahaato ciidanka amisonna wuu ka tirsan yahay ciidamada amisoon etoobiya ka tirsan baa jira hadday uga baahdaan ciidamada gurmad kaleeto oo dheerada way weydiisan karaan hadii culays soo fuulo muxuu ahaayeeto ciidanka kaleeto oo muxuu ahaa u dhow oo markaas meesha ay ka dagaa muxuu ahaa ka howlgalayaan la jooga marka waxaan isleeyahay marqaadashadaas iyo waxaas ciid walba waxa weeye markasta dawladii muxuu ahaa soo howlgashay inuu ciidamada ka joogaan dalka inuu xiriir la leeyahay dalkooda ciidamada kaleeto taas waa mid aan isweydiinayn oo isacadaan sababta oo ah dadka ay wataan iyo alaabta ay wataan oo amisom ka sokoo haddana marmarka qaarkood waxaa dhici karta inay baahi u qabaan in ay gacan siiyaan marka oo iyadoo sida guud ah oo ah in la iska kaashado dadka nabadiidka ah marka dhuxuddaas iyo midda kaleeto oo hadda casiisheeda shacabka ku dhufatay ama amar qaadasho ha noqoto meelka bixid ha noqoto labada arrimood oo ay sheegto saasaan ka waatay wasiir intaad og tahay ma jiraan ciidamo etoobiyaana oo aan ka amar qaadan amisom intaan ogahay waxaan ogahay in ciidamo etoobiyaana ay mararka qaar xiriir la sameeyaan amison ay la sameeyaan gaar ahaan kuwooda amison oo ka tirsan muxuu ahaayeto ka jooga ciidamada etoobiya waa ogtihiin inuu ciidamo amisooma oo etoobiya ka tirsan inay joogaan marka lama dhihi karo mataqaanaa xiriir hala yeelanin ama yaan la yeelanin ma dhici karto waxay ka yihiin ciidamadaas ilaa gaan laga gaaro in la yiraahdo dalkaas iyo dalhebel ciidankiisu waa muxuu ahayeto ama ha ka baxo ama ma joogi karo dalka waa wax kaleeto laakiin markii amisom uu ka tirsan yahay ciidankii inuu joogo ciidankoodao kaleeto iyo dawladdeedao kaleeto inuusan xiriir la sameyn suuragal ma ahan marka amisomka aad leedahay amarka ma qaadanayaan ama islama xiriiraan ma garan karo haddaad particular meel gooniya tilmaamaysa waa gooni laakiin ciidamada amison haddaad ku sheegayso oo muxuu ahaa ciidamo ethoobiyaana hadday jiraan ciidamo amisoma oo ethoobiyaana ayaa dalka ku jira kuwooda kale oo muxuu ahaa ciidamada etoobiya ka tirsan inay la xiriiraan waa dhici kartaa hadday amar ka qaad ka qaad iyo haddii kaleba ama haddii xiriir la sameeyaanba waa ciidamo isyaqaana oo hal dal ka wada tirsan inkastoo muxuu ciidanka amison ka tirsan oo muxuu ahaa ciidanka etoobiya ka mid ah cadad iyo tiro lagu ogyahay haddana iskaashi way leeyihiin mataqaanaa runtii oo xiriir iskaashi hadday u baahdaan way leeyihiin waa tahay wasiir sidaan ka warqabno halgan ayaa ciidamada etoobiyaanka iyo kuwa amisom halkaa jooga ay ka soo baxeen iyadoo oo markaa ay u muuqato in khilaaf uu xaggaasi jiro marka miyaa laguu sheegay adiga wasiir ahaan ama dowladdu ma ka warqabtay in ciidamadu ay ka noqonayaan dhulkii ay hore u qabsadeen runtii ciidamadu meeshaasaan ka noqonay meeshaas oo muxuuaha waa ka baxaynaa nooma soo sheegin ha isa ahaatee waxaan kuu sheegayaa hadda ka horna afkayga waa ku dhuftay ciidanka qaabka uu u howlgelahayo ama qaabka uu muxuu ahaaye u shaqeynhayo markay timaado meesha ay ka howlgelahayaan ciidanka iyo madaxda markaas ciidamada wata oo u xil saaran yaa u xil saaran in hab habka ay u howlgelayaan ama habka shaqadooda u qabanhayaan ciidankaasaa u xil saaran marka alaaba meesha ugu sarreysa melama socodsiiyo ama saad saad saaad in walbaba ogyahay in la yidhaahdo dariiqaasaan maray dariiqaasaan maray mid u taalla maahan madaxa sare waxay u taallaa go-aanka qofka ama taliyaha jooga goobta ayay u taallaa habka uu dhaqdhaqaajinayo ciidankiisa
waa tahay dhegaystayaal kaasina wuxuu ahaa wasiirka gaashaandhigga ee dowladda federaalk soomaaliya cabdiqaadir sheekh cali diini oo u waramayey xuseen baraadan
weli waxaad naga dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a mujtamaca dadka ka soo jeeda bariga dhexe iyo bariga afrika oo ay soomaaliduna ku jirto ayaa toddobaadyadii u dambeeyey waxay wadeen olole ka dhanaa sidii loo xiri lahaa ilaa iyo koob iyo toban baar oo shiishadda amaba badeecada lagu cabo oo ku yaala magaalada seattle ee gobolka washington ee dalkan maraykanka arrintan ayaa timid kadib markii laba toddobaad gudahood rabshado iyo gacanka hadal ka dhacay qaar ka mid ah goobahan lagu dilay laba wiil oo mid u dhashay wadanka etoobiya kan kalena uu soomaali ahaa haddaba ololahan ka dhanka ah shiishadda ee ka socda seattle waxaa warbixintan nooga diyaariyey maxamed colaad xasan waxa shiishadda ama badeecada dadka qaar ay ugu yeeraan ayaa ah tubaako dhadhan loo yeelay oo la gubayo oo qiiqa ka soo baxayana la dhex marsiiyo biyo ku dhex jira qalab salka hoose ku wata dhalo ka hor inta aanu qofka jiidin qiiqa tubaakada ilaa uu ka gaaro sanbabada waxaa magaalooyin badan oo ka mida waqooyiga ameerika yurub iyo afrikaba laga furay baarar ama xarumo shiishadda lagu dhuuqo oo mararka qaar rabshado ka dhashaa ay dhallinyaro isku disho meelaha ay shiishadu dhibaatada ku hayso waxaa ka mid ah magaalada seattle gobolka washington ee dalkan maraykanka oo uu ka bilowday olole dadku ay ku doonayaan in la mamnuuco goobaha lagu dhuuqo ama lagu cabo shiishadda doctor maxamed aadan cali waxa uu ka tirsan yahay wasaaradda caafimaadka ee seattle gaar ahaan deegaanka king county wuxuuna ka mid yahay aqoonyahan u istaagay la dagaalanka shiishadda dadka iyagu waxaanu kala kulannay burbur xagga qoyska ah ilmihii dhalinyaradii teen agerkii oo runtii aad nooga baxday xaggaasi cabitaankeedii taasoo keentay inay rabshado gacan ka hadal wata oo qoryo laysu qaato oo dad ilma tiro leeg laba iyo saddex iyo afar aynu marayno bil gudaheed oo aantaa la koobi karin iyo waxa kaloo soo socda marka burbur xagga bulshada ah oo ba-an bay la timid maxaanku arrintan shiishada waana arrin runtii halisa oo mujtamaca soomaaliya meel kastoy joogaan loo baahan yahay inay kau baraarugaan
shiishadda ama cabista badeecada oo ah dhaqan laga soo minguuriyey dadka carabta ah ama ka soo jeeda bariga dhexe iyo hindida sida laga garan karo muusiga badanaa laga shido goobaha lagu cabo ayaa sannadihii u dambeeyey wuxuu ku dhex baahay mujtamacyo kala duwan gaar ahaan dadka ka soo jeeda bariga afrika oo soomaaliduna ay ku jirto doctor maxamed ayaa ka hadlaya fikrado qaldan oo uu sheegay in dadka dhuuqa shiishadda gaar ahaan soomaalidu ay aaminsan yihiin waxay u malaynayaan waxay cabayaan inay tahay fruud dhedhan looga dhigay marka way ku qaldamayna waxay u haystaan inay cabayaan apple ama fruud ama filaan oo caafimaad bay ka raadina dadka qaarkood waana arrin halisa waxaa kaloo dadkayga ku qaldameen waxay leeyihin waxa kan maadaama ay middle eastern ama carabaha naga soo gasheen haddii wuxuuaba diin oo carab in lagu daydo way wanaagsan tahay bay dadka qaarkoodna ay u haystaanba kasakow dhibaatada mujtamaca ay ku hayso shiishaddu waxay ku keentaa dhibaatooyin caafimaad sida uu sheegayo doctor maxamed aadan waa tubaako oo kansar fara badan bay dabada ku wataa hadday noqon lahayd kansarka ku dhaca bishimaha hadday noqon lahayd midka samabada ku dhaca hadday noqon lahayd intaasoo kansar oo maxaan ku rahda associated with this nocatin iyo ada maxaan ku raha dhibaatooyin kaloo ka soo baxaya taarka iyo arrintan waxyaalaha ay wadato waa xagga kansarka waxaa kaloo iyana marka markaa fiiri c d c da hay-adda u qaabilsan maraykanka caafimaadka waxay inoo sheegeen one session hal fadhi oo saacad keliya ah oo shiishadaa la dhex fadhiya waxay u dhigantaa laba boqol oo sigaar qof cabay marka dadkaygu waa inay dareemaan laba boqol oo sigaar qofku wuxuu ku cabi karayaa wiig iyo wax ka badan ama bilooyin marka adigoo hal saac keliya aad meeshan shiishada fadhiday oo buuq iyo baaqdeeda iyo qaaceeda ku dhex jiray waxay u dhigantaa intaasoo boqol marka dadkuna sigaarka markay cabaan muddo ayuu kusoo baxaa sannado kadib tobaneeyo labaatameeyo sana uu kusoo baxaa laakiin geedka kan cabitaankiisa waxay soo dedejinaysaa kansarkii samabadee ku dhici lahaa dadka iyaguna dhibaatooyin xagga maskaxda haysa darteed baa laga yaabaa inay ismaahinayaan hoolo badan oo ku furan adduunka laakiin tani xalkii ma aha marka dhibaatooyin kale caafimaadka ee ku furan ee imaan kara waxaa ka mid ah oo runtii infectious disease baa laga qaadaa cudurrada faafa tbda meesha lagu kala qaadaa hebatites b cagaarshowga b iyo c baa lagu kala qaadi karaa sababtoo maadaama waxaa la sheergaraynaya waa dhuun yar oo la wada sheergaraynayo xataa dumarkana runtii waa la sheegaya iyagoo caba inkastoo indhahaanan saarin annagu dad baana u dirnay meeshaasi laakiin dumarka waxaa la sheegaya inay guryahooda ku cabaan iyana waa uga digayaa dumarka da-da dhalmada ku jira in ay ka fogaadaan duqa magaalada siyaarle ciida muraay ayaa bilowgii bishan ku dhawaaqay in magaaladu ay qaadayso tallaabooyin lagu xirayo ilaa iyo kow iyo toban goobood ama baar oo lagu dhuuqo badeecada doctor maxamed aadan waxa uu ka mid ahaa xubno la kulmay duqa siyaarl oo arrimahan ay ka wada hadleen arrintan waxay ahayd last year mar dhibaato tan oo kalena qabsatay oo wiil soomaali ah lagu dilay iridka maxaa la dhihi jiray meel hulkabaar la yidhaahdo siyaatal ku taalla ayaa wuxuu nasiib u helay maxaa la dhihi jiray meeyarka in waalidkii dhalay ilmahaasi uu runtii la hadlo la kulmo waa loo cawday marka arrintii meeyarka muddo usoo socotay haddana waxaa nagu soo laba kacleeyey oo sanad wiigii hore dhammaadkii july in ay two incidences ay dhaceen laba dhacdo wiil oo laba dhacdo wiil baa lagu diray meel degmada ka yara fog oo siyaatal ka yara baxsan oo federal wiil la dhaho haddana wiilkii aaskiisii wiilkii kasoo qaybgalo isna lagu dilay arrin aan la garanayn waxay tahay wixii oo dhanna waxa ay lugtu la gashay in ay gangs iyo shiisha iyo wax noocaas oo kalaa marka meeyarku maalintii mandayd ahayd wuu inoo yeeray annagoo somali health board members ah iyo communitigoo dhan oo east africanka ah iyo asianka iyo immigrantio dhan waxaa u suur gashay maka meeyarka inuu nagu dul akriyo annaguna aanu taageernay inuu iridaha u xiro kow iyo toban xarumood oo hulka baaris ama hulka lonsi loo yaqaano sheekh maxamed ilaaye oo imaamka ah masjidu nuur magaalada siyaatal ayaa ka warramaya dhibaatada ay shiishadu bulshada ku hayso ee duqa magaaladana ay la wadaageen yani sigaarka meelaha lagu iibiyo waad ogtaho colaado waxaa la sameeyaa da- baa loo eegaa ilma yani labaatan jir ka yar ama lagama iibiyo waxaana i d-giisaa la weydiiyaa halkan ma jirto cid i d weydiinaysaa waxaa tega toban jir waxaa tega sagaal jir waxaa tega ka yar waxaa tega qof weyn ku yani ma jirto wiil gabadh caruur faraha ku jirtaa ma jiro marka meelaha naga xid bay yidhahdeen sheekh maxamed ilaye ayaa iiga warramay dadaal ay dhinaca kale ka wadeen culammada masaajidda oo ay shiishada kaga soo horjeedaan jimcigii dhaweyde waxaan samaynay inaan dadka dee ka saxeixno nidhaahno dhibka uu bulshada ku hayo waad ogtihiine yani waxa weeyaan saaxa in hawshaa aan ka hortagno oo aan joojino ilaa hadda waxaan helay laba kun iyo shan boqol oo saxiix baa muxuu ahaa la ururiyey oo arrintaa laga hortegayo waxaa loo balansan yahay sida holka in banaanbaxan ku sameyno ee ka hortag shareecaduna way naga xaaraamisa wixii nafteena dhibaya ama caafimaadkeena dhibaya ama diinteena dhibaya ama dhibaya muxuu ahaa caqligeena dhibaya geedkan shiishaduna intaba u dhibaya shantii diintu ilaalinaysiba waa u dhibaya saa darteed xukunkeedu waa xaaraam isku waafaqsan culimadu ma aha siyaatal oo keliya waxaa dhibaato intaa la mid ah ay shiishadu ku haysaa soomaalida ku dhaqan magaalooyinka ku yaala guud ahaan waqooyiga ameerika xaashi shaafi waxa uu ka mid yahay xubnaha u dhaqdhaqaaqa soomaalida gobolka minnesota waana guddoomiyaha hay-adda somaali action alliance ee fadhigeedu yahay magaalada minneabolis gobolka minnesota soomaaliya waa xustaa dadka shaqala-aanta lagu yaqaynay dibad meelaha ku ciyaara ama turub wakti badanna isaga qaadi jira habeenka inay kusoo jeedaan shaqadana shaqala-aantana ay u keenaysay laakiin qof shaqa haysta ama iskuul leh ama dhisan kara ama heli kara shaqo ama wax baran kara inuu ku lumiyo waktigiisa habeenkana inuu kusoo jeedo inuu shisho meelaha ku cado waxay runtii waayan darro u tahay mujtamaca oo dhan la dagaalanka shishada ee gobolada maraykanka qaar sida washington oo kale ayaa waxaa laga yaabaa inay saacidaan sharciyada goboladaasi oo qaba in xarumahan ay si sharci darro ah ku shaqeeyaan maadaama sharciga goboladaasi uusan ogolayn in wax qiiqaya lagu huriyo guri ama goob xiran dhexdeed
waa tahay dhegaystayaal weli halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo washington idinka imaanaysa waxaa soo socda xubintii dooda gaaban barnaamijka waxbarashada iyo barnaamijkii ciyaaraha balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii oo rogaal celisa saraakiisha dalka indonesia ayaa maanto isiina sheegay in la helay wax la aaminsan yahay inuu yahay burburkii diyaarad ay saarnaayeen konton iyo afar qof oo rakaab ah oo markaasi ku burburtay dalkaasi saraakiisha ayaa sheegay in diyaaraddaas lagu arkay burburkeeda meel labiyo toban kilomitir u jirta magaalada oksibel ee dalkaasi indonesiya iyadoo duulimaadkaas oo tirsigiisu ahaa laba boqol iyo lixdan iyo toddoba la waayey soddon daqiiqa markii uu hawada ku jiray kaasoo maalintii shalay ahaa kasoo duulay magaalada layidhahda sentani oo ku taala gobolka bari ee dalka indonesiya dadka saarna ayaa lagu sheegay inay ahaayeen konton iyo afar qof oo u kala baxayay afartan iyo dhowr qof oo ahaa dad markaasi qaangaara shan caruur ah iyo shan ka tirsanaa shaqaalaha diyaaraddaasi
boqolaal ka tirsan dadka degan magaalada tianjin ee dalka shiinaha ee toddobaadkii hore uu ka dhacay qaraxiyo markaasi ka dhashay warshada ku yaala magaaladaasi ayaa maanta dibadbax ka sameeyey magaaladaasi xilada xilli tirada dadkii ku dhintay qaraxyadaasi ayse soo tarayso oo ay hadda marayso boqol afar iyo toban qof oo ay ku jiraan koob iyo labaatan ka tirsanaa shaqaalaha dabdamisko dadka dibadbaxa sameynayay ayaa isugu soo baxay bannaanka hore ee hoteel ay madaxda magaaladaasi ku qabanayeen shir jaraa'id kuwaasoo madaxda dowladda ka dalbaday in la siiyo magdhow kadib markii ay waxyeelo badan ka soo gaartay qaraxyadii ka dhacay warshadda halkaasi ku taalay san genfing oo ka mid ah dadka sameynayay bannaanbaxa ayaa sheegay in dhammaan daaqadihii iyo albaabadihii gurigiisa ay dhulka kusoo dhaceen kaasoo gacanta ku watay muuqaal uu gurigiisa ka qaaday oo muujinaya sida gurigiisa uu digada u noqday
taliyaha qaybta afraad ee amisom ee ku sugan gobolka hiiraan korneyl cabdiraxmaan cabdi dhimbil ayaa markii ugu horreysay qiray in qaar ka mid a ciidamada etoobiya ee ku sugan soomaaliya aysan ka tirsanayn ciidamada nabad ilaalinta amisom korneyl cabdiraxmaan ayaa waraysi uu siiyey v o a ku sheegay in go-aanka ay ciidamada etoobiya kaga baxeen magaalada halgan uusan ahayn mid ka yimid amisom balse ciidamada etoobiya ay amarka ka heleen magaalada adis ababa ee caasimada dalkaasi etoobiya waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dowladda soomaaliya ay qeexda doorka ethoobiya ee aan ka mid ahayn ciidamada amisom corneyl dimbil ayaa sheegay in ciidamada amisom ee jabuuti ee tegay halgan ay ahaayeen tiro ahaan kuwa aad u yar oo aan keligood ku filnayn joogitaanka magaaladaasi corneyl dimbil ayaa intaasi ku daray inay qorshaynayaan in ciidamada amisom ay dib ugu laabtaan deegaanada ay ka soo baxeen ciidamada etoobiya balse ma sheegin xilliga ay arrintaasi dhici doonto
haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban iyo waryaheena saynab abuukar
axmed maxamed islaan axmed madoobe ayaa ku guulaystay doorashada madaxtinimada jubba ee ka dhacday maalmo ka hor magaalada kismaayo haddaba sidee loo arkaa doorashada maxaase laga fili karaa maamulka cusub waa xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana nagala qaybgalaya xildhibaan shire cabdi maxamed oo ka tirsan xildhibaanada jubbaland iyo cabdirashiid macalin gaas oo ka mid ah saraakiisha ciidanka dowladda labaduba waxay ku sugan yihiin magaalada kismaayo iyo duleedka magaalada waxaana hadalka ku horeeyay xildhibaan shire cabdi wallaahi doorashadan waxay u dhacday si fiican oo qurux badan oo aad iyo aad u wanaagsan waayo doorashada waxay ahayd mid oo transparency bay ahayd mid furun bay ahayd oo beesha caalamka international communitiga dowladda federaalka dhammaan urgoboleedka iyo dhammaan dowladaha dalabkuna baa ka saqibgalay mid waxay ahayd yani cid kastoo googjoogta suuqaas cad ugu kala baxayay saa ula socotaanba afar mushaaxa meel isoo sharaxday haddii dad haddii tartamaan qofba ku guulaysan jiray marka taasna waxaan isleeyahay si wanaagsan transparent oo cadaalad ah ayay ku dhacday oo one man one vote oo baarlamaanka jubbaland ah ay ugu codeeyeen qofka ay isleeyihiin ugu qalba xilka madaxtinimada ee afarta sano dowladda jubbaland waa mahadsantahay shire waxaan soo gelinayaa cabdirashiid iyo aragtidiisa doorashada ee ka dhacday kismaayo ninka hadlaya oo shire walaalkii horta waan salaamayaa awalan kismaayo waxa ka dhacay hadda cid loo yeerinayo ama loo sheegayo ma ay jirto dadka soomaaliyeed oo aan marfuucul qalamka ahayn ee mukalafkaa shan iyo toban sana ninkii ka weyn oo jubbooyinka jooga ama soomaaliya jooga waa ogyahay axmed madoobe hadduu hadda isagu yidhi doorashada si fiican bay u dhacday ninkii makhraati aan xaq ahayn fura ilaahayna waa ogaadaa ninka u furayna waa ogaadaa bulshaduna waa ogaataabal axmed madoobe doorasho ka dhacday magaalada kismaayo ma jirto annagu saan qabna haddaan nahay bulshada jubbooyinka u dhalatay ee u nasab sheeganaysa soomaaliyeed soomaalida waxay tidhaahaa dawga boora ma aado kuma geeyo daaseed axmed madoobe taymkii isagu uu sheeganayo oo ismagacaabo horena waa ka dhammaaday ninka hadda ila hadlahayo oo dooda ku jiro walaalkay oo ole axmed madoobe doorashadiisi si xaqay u dhacday oo sharci ana hal su-aalaan weydiinaya baarlamaanka axmed madoobe isagu uu soo sameeyey oo uu soo magacawday nooc kastaba ha noqdee annagu ku xadgudbi mayne waxaan su-aalayaa baarlamaankii soomaaliya ee federaalka ahaa ee sharci dejiyaashii soomaaliya ahaa dastuurka hadda lagu shaqaynayana raggii looga dambeeyey ahaa ayaa kala noqday kalsoonidii oo inaynan sharci ahayn sheegay marka hal boolia nilig xalaala ma dhashaa layidhi nimaan sharci ahayn wax ma sharciyeyn karaa horta waa iga su-aal maxayan kuga muuqanin in doorasho sharci ah ay ka dhacday magaalada kismaayo kismaayo doorasho kama dhicin xaqiiqada markaan kuu soo aruuriyo axmed madoobe isagaa ismagacaabay gruubkiisii ama taageerayaashiisii yuu intuu u yeertay oo saddex nin kala soo baxay ayuu is-sharaxay isagaa darawal ka ahaa barnaamijka laacibna isagaa ka ahaa marka wax doorasho ah kismaayo kama dhicin lagumana sheegi karo haddii xaqiiqada aan ka hadalno walaal ma garan haye shiro baan soo gelinayaa wa waan maqlaa walaalka horta cabdirashiid wuu mahadsan waan salaamayaa in dad baan salaamayaa horta waxaa jira wax xaqiiqdii aanan aan laga inkiri karin ama laga murmi karin baa jiro su-aasha uu leeyahay baarlamaanka jubbaland ka federaalk a kala diri horta uu su-aashu weydiiy waa mahadsan yahay laakiin su-aashu waxay tahay baarlamaanka federaalka ah awood ma u leeyihiin horta inay dowlad goboleed baarlamaankeeda ay kala diraan midda kale dastuurka federaalka laftiisa meel uu kaga qoran yahay qodob ama farqad sheegi kara baarlamaanka federaalka way kala tiri karaan baarlamaanka ee dowlad goboleedka dowlad kastaba ha noqda not only jubbaland keli maaha horta ma lahayo waa su-aashu waa maya midda labaad axmed madoobe baarlamaanka jubbaland waa gaf in la yidhaahdo isaga dad uu iska leeyahay oo meel uu kusoo xaraystay ayaa cod u taagay ama gacan u taagay taas gaf baan u aragnaa mana mudno meeshaan caalamka international communitiga joogay unkaa joogay oo somalia qaabirsan baa joogay dowladda federaalkaa joogay ragga ulaa hadda mucaarad weeyo oo mataqaanaa baarlamaanka jubbaland ayagaa muushigsayna adlaydeen laftoodii oo xadeer baan yani hadaarba gacankan kugu dhibko ila joogo oo mataqaanaa u imaaday doorashada u yimid kuna qancay habka cadaalada ee doorashada u dhacday marka taas walaa mid indhaha laga qabsan karo iyo mid la inkari kara in horta ma laha waxaan codsanaya walaalka cabdirashiid waa ogahay waa arrin reer jubbaland ah laakiin anaa martiqaadaya anaa kismaayo kusoo dhaweynaya tigidka anaa ka bixin bixinayo meeqa meeshan anaa ka geenaya mataqaa jubbaland bal waxa dareenka uu qabo inuu ka jiro iyo in kale wax alla meesha alla iyo meeshu wax ka qabana bal jubbaland inay waxa uu ka sheegayo inay sax tahay in kale anaa ku martiqada horta ha yimaad mida kale waxaa weeyaan iyadoo santuuq cad inay la dhigtay xildhibaana say u codinayeen ee dadka mataqaanaa ka qaybgalayaashii iyadoo video oo duuban waa la hayaa maqal iyo muuqaalna way ku baxeen taasna hadday walaalkii qancin weydana haddana waxaan ku qancin karnaa inuu kismaayo yimaado kusoo dhaweeyo maadaama maamulku hadda madaxweynihii la doortay in xal loo heli karo dhibaatooyinka waxyaabaha yaryar oo ay kala tirsanayaan beelaha dega gobolada jubbooyinka bismillah een horta maamul markaan xaqiiqada kuu sheego waxaa la yidhaahaa shuruud buu leeyahay marka een, walaalkay ereyga uu ku hadlay kama daba tegayo laakiin xaqiiqada meesha ay iga beegan tahay baan ka cabaarayaa soomaalidu waxay tiraa hunno hunno hadal ma ahan beriisina wax arag ma aha waa in maamul markii la leeyahay meesha uu ka jiro bulsho midaysan oo wax u si waxay u siban yihiin waa inuu yahay awalan ko qodobka labaad bulshada iyadaa iyada oon cidi khasbaynin oo amnigeedu uu yacnaha waafiyo oo nin waliba codkiisa uu xor u yahay waa inuu hadli karo Eh, saddex waa in aynan jirin wax la yidhaaho nintoosi garsoor cadaalad oo madax bannaanna la helo afar waa in meesha loo siman yahay meel loo siman yahay inay tahay meesha loo baratamayo ama mas-uuliyad ha noqoto ama meel shaqaa ha noqoto meesha loo baratamayo waa in loo simayo nin gacantii ayna ku jirin Eh, me- midda shanaad waxaa weeye waa meel waa waxaan laysu yeerinayni inay tahay waa waxaan laysu yeerinayni oo nin walba halka kaga beegan isaga uu kaga soo aadi karo marka eh, walaalkay jire ma ma xuma inaad nin difaacdo ood loo yar noqoto ama aad noqoto abukaato ma xuma waa wax eh, qawaaniinta wadciga ee lowga lagu dhaqmo adduunka ka jira wey Laakiin jubbalandta uu sheegaya walaalkay jire anigu magaalada kismaayo duleedkeedaan joogaa xerada ma dhammaataan joogaa wuu og yahay halkaasaan ku xaraysnahay hal sano magaalada gurigaygii baa ku yaalla ilmahaygii baa degan ma tegi karo maydka banaanka lasoo dhiga maalin walba yaa soo dila walaalkay shiraan weydiinaya hadday meel soomaali u siman tahay oo doorasho xora ay ka dhacaysa ay tahay hal shaksi oo loo soo keenay ruux loo soo qabtay ama cadaalad la soo hor istaajiye male marka amniga uu sheegaya iyo sinaanta doorashada lagu gelayo shira godkii labada mitir ahaabaa ku sugaye xaggey bay walaalow ka jirtaa aniga gurigaaga waxaa kuu ogolaaday anna ii diiday ilmahayga inaan u tago inaad ka jawaabtaan lagaa rabaa adoo ilaahaaga ka cabsanaya haye shire tabashada dadka qaarkoodna laga yaaba inay qabaan haddii haddii aad leedahay ood alla ku dhaaranayso anna adigu dhaaranayso waxaan qabaa horta waxaan raba ka cabsi iyo raba sirix meel ma wada galaan baa la yidhi Een, adigaana horta si haddii loo fiiriyo waxaad ka hadlayso oo alla ka cabsiga horta alla ka cabsigaan ku ekaano haddii adiga kismaayo guriga ku yaal ood imaan laada anaa ku keenaya diyaar mu tahay horta haddee ma lahaysta kuwaay markaad ikeenayso lahayso iyo matid xor baad tahay adoon adoo xura oo free ah gurigaaad imaan weyd anaa ku keenaya diyaar mu tahay waraanseedigu keenaysaa haddee anigaaba tegi waaye Eh, waa mahadsantihiin labadiinaba een, een, doonda aan sii helno waqtiga fogsayna walaal maxaan waa maasanta tiri ani waxaan kuu sheegay walaal maxaana kismaayo waa gurigaagaa joogaa tiri ilmahaygaa joogaa tiri ma tegi karaa tiri si xura oon qasab ahayn anaa baabuur kuu soo diraayo xataa diyaarad anaa diyaarad kuu soo diraayo anaa gurigaada xornimo iyo ilmaada reerkaaga xataad ganacsad ganacsaad ku dhaqaysa aad ku dhex maxaad ku shaqaysata anaa ku keenayo waa diyaar ma tahay waa su-aal horta midda labaad waxaa weeye walaalow ani cidna ma difaacay ani waxaan nahay qof reer jubbaland baan nahay ani adiga ilme- ilmadeer baan nahay waxa ku dhibaya anigana idhibahayo waxa kaa maqan ba aniga maqla waxaan aaminsanahay halka waxa kaama maqnee waxa adaa iskale kaale dhinacaaga ka qabso ka shaqayso ka xoogso gurigaaga imow weelkan baa ku leeyahay ciidamada madamaanta joogaan ogna waa ka warhaynaa iyaga laftooda waxaa runaa inaan waa usoo socno inaan u imaano oo maxay ahayd ay guryahooda iyo mataqaanaa dalkooda iyo dadkooda inay u shaqeeyaan qorshahaasna waa u wadna waalmacaan waa la socota ciidamada jooga jaamacadda oo kula midka ah fikirka adigaad qabtay qabeen kadibna waa ogtahay hadda ciidamada federaalka hadda galeen way shaqaynayaan mushaarkooday qaataan adigana second faceaad ku xigtaa marka walaalow cabdirashiid waxaan ku leeyahay haddii wanaagdoon aad tahay weelkan walaalo macaano gabagabada doodaan isla soo gaar maxaa tallaabo oo tan xigta iyadoo laga tusaale qaadanayo dhibaatooyinkii hore ee sababay in dulduleelo uu ku yimaado maamulkii kumeel gaarka ahaa ee jubbo een ansiiyo ee xildhibaan shire cabdi sen waa mahadsan tahay annagu tallaabada tan xigta waa wey haddii aan xukum madaxweynehi dooran waxaa weeyaan waa in xukuumad loo dhan yahay oo golihii wasiirada lasoo dhiso weeye waa in mataqaana maamulada gobolada si wada jira loo wada dhiso weeye oo mid maamul la wada leeyahay oo loo wada dhan yahay weeye midda labaadna waxaa weeyaan in la galo dib heshiisiin waxaanu diyaar u nahay baan ku yidhi cid allaale iyo cid cabanayso in wada hadal aan la furno oo hadal dheer iyo mid gaabanba aan kula hadalno mee allaale meeshaas inaan kula kulmo waa wixii wanaag doonaya weeye oo reer jubbaland ah oo deegaana jubbaland ah oo wax kaga maqan yihiin wiyaa ready inaan la hadalno wax allaale xaqa ay ku leeyihiin jubbaland ayadoona ayadoona xabad la ridin ayadoona xabad la ridin oo aan la caysanin oo dhibaato la samaynin annaga waxaan leenahay welcome waa soo dhawaynaynaa madaxweynahana daraad khudbadiisa way ku jirtay
cabdirashiid ukaadi annaga waxaan diyaar u nahay dib u heshiisiin cid kasta oo reer jubbaland ay jubbaland wax kaga maqan yihiin meel kasta ay joogaan wax xaqooda way helayaan way areegayaan marba annaga xabad iyo xoog iyo cid mata qoori dhuunta lagu hayo ma jirto jira waxaan ku su-aalayaa madaxweynaha jubbaland madaxweynaha jubbaland baad ku celcelisay axmed madoobe jubbaland anigu waxaan aaminsanahay markaan codkayga waadixa ka hadlo jubbaland madaxweyne kama ahan jubbaland dhul baa la yidhaahaa axmed madoobe xaggee xukuma walaalow ma dhammaato xukunka axmed madoobe ma soo dhaafo xaggana baar caleen buu ku egyahay xubintii dooda gaaban maanta oo ay gala qaybgaleen xildhibaan shire cabdi maxamed oo ka tirsan xildhibaanada jubbaland iyo cabdirashiid macalin gaas oo saraakiisha ciidanka dowladda ka mid ah intaa ha inoo joogto intayna ku kulmi doono doodan mid la midna sidaa iyo nabadgelyo
aad ayay u mahadsan tahay saynab abuukar oo inala socodsiinaysay xubinta dooda gaaban waliilkaad naga dhegaysanaysaana waa laanta afka soomaaliga v o a haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka ciyaaraha waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamuud mascade
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha oynu toddobaadkan si gaara ugu eegayno horyaalka dalka ingiriiska oo kulamadiisii labaad kooxuhu ay iskaga hor yimaadeen hase haatee kulankii ugu xiisaha badnaa toddobaadkan waxa uu dhex marayay kooxaha manchester city iyo chelsea labadaasi kooxood oo ah labada kooxood ee ugu awoodda badan horyaalka dalka ingiriiska labadii sano ee lasoo dhaafayna ku kala guulaystay horyaalka dalka ingiriiska iyadoo kii ugu dambeeyey ee kooxda chelsea haatan difaacanayso guriga manchester city ayaa labadan kooxood ku wada ciyaareen waxaana saddex iyo eber loogu awood sheegtay kooxda chelsea oo si xaraga leh ee kooxda manchester city uga badisay haddaba su-aalaha isweydiinta mudani waxay yihiin chelsea waxay ahayd koox awood weyne maxaa ku dhacay dhibaataduse halkay kaga timid haddaba waxaan jeclahay qaar ka mida taageerayaasha chelsea iyo kuwa manchester city inaan barnaamijka maanta fursad siiyo oo bal dareenkooda iyo waxa ay u arkayaan guulaha ama guuldarrada keenaba inaan weydiiyo marka hore waxaan ku hormarayaa cabdicasiis giftin oo ka mid ahaan jiray ciyaartooydii kubadda cagta ee soomaaliya islamarkaasina ka tirsanaan jiray naadigii fiyaad ee ciyaaraha heerka koowaad markii dambena ka mid noqday naadigii janio walow uu yahay taageerayaasha ugu weyn ee kooxda chelsea islamarkaasina mar kasta oo kooxdu ay guul gaartana farxa marka laga badiyana kolley ma aqaano weli iyadoo laga badiyay ma arkin maanta ka hor giftin bal marka hore iga warran chelsea koox awood badan bay ahayd maxaa keenay in saddex iyo eberlid kaga badiyo ciyaar fiican ay ku ciyaareen maaragtay naadiga manchester city awooddaasna awood oo isku waxay ahaayeen wadajir bay wada ciyaarayeen kooxda waxaa u malaysaa kooxda chelsea oo difaac fiican lagu yaqaanay inay maanta kala daadsanaayeen markii goolkii ugu horreeyey laga dhaliyey kadib dambe way isqabsan waayeen kontaroolkayna lumiyeen maxaa ugu wacnaa kala daadsanaanta kala daadsanaanta waxaa ugu wacnaa difaaca iyo kooxda dhexda ayaan si fiican isku qabsanin ayakoo marka saas ay jirtay naadigii goolka koowaad markii laga dhaliyey kontaroolkay lumiyeen difaacii ay ku jireen way ka soo baxeen kadibna si fiican markaa laba gool looga sii dhaliyey jelse laguma oqoonin kooxaha waaweyn inay tiro intaa le uga badiso hal iyo eber sidoo waa suuragal badanaana morino markuu kooxaha kale la ciyaarayo waxaa lagu yaqaanaa weliba ku waaweyn inuu difaac u galo maantana waxaa xalayna waxaa la arkayay inuuba bedelay john terry maxaa qaldan wallaahi john terry waa run waa la bedelay waxaad u malaysaa xoogaa yar inuu john terry culusaaday oo uusan la qabsan karin dhalinyaradan yaryarka ah oo markaa ciyaaraysay marka waxaa keeni karo haddii nin dhalinyar aad markiin oo markaa la ciyaarayso waa is very hard inaad ku celiso maaragtay sheeg ciyaarta aad si fiican markin oo aad Way.
u kontroosho taageerayaasha Chelsea natiijadan ee ku dhacday ee guuldarrada ah kooxdooda ee siday u arkayaan ma mid laga soo kaban karaa ama se nat- ee, rajadiinu waxaad leedihiin bilowgii horeba maadaama shan dhibcood aad aad weyseen ma fiicna xalku may naadiga Chelsea waa naadi adag weeye waxaan u malaynayaa inay ka soo kabsan doonaan eh, maarkin oo ciyaaraha dambe walow ay eh, ma- eh, Chelsea iskugu aadi laba ciyaaro aad u kulul tii hore Swansea ay la ciyaarayeen tii dambena Manchester City marka waxaan qabaa ciyaaraha dambe inay ciyaartooda intaa kasii wanaagsanaan doonto dhinaca kalena taageerayaasha kubadda cagta ee manchester city ayaa damaashaad iyo farxad ay u ahayd kulankii ay ka adkaadeen kooxda chelsea waxaana dad fara badani ay haatan eh, rumaynayaan in sanadkan uu noqon doono sanad ka duwan sanadkii hore islamarkaasina ilaa iyo kama dambaysta laysku riiqan doono oo cidda koobka qaadi doonta ay adkaan doonto in la sheego manchester city marka la eego labadii kulan lasoo dhaafay awood ayay muujisay waxaa haddaba ila jooga cabdulaahi afrika oo ka mid ah dadka iyagu sida dhow ula socda kooxda manchester city isla markaasina ka mid ahaa taageerayaashii ku faraxsanaa guusha ay gaareen ee cabdulaahi bal marka hore iga waran ee guusha ee manchester city dad fara badan inay heerka ay gaartay amaba goolashaa faraha badan ay ku badiso lama filaynin maxaa ugu wacnaa guushaas iyo goolashaa faraha badan manchester city inay chelsea ka gaarto ah aada umahadsan tahay maxamuud masax mascade Eh, ciyaarta maantay waxaan u sheeganay awood badan kooxda la yidhaahdo chelsea sababtoo ah ciyaarta waxaa laga ciyaaraa xagga dambe dhexda iyo horey saddexda waxaa maamulaya manchester city waana kulan aan usoo tabaabshaysano waqti dheer sida geemkii kan ka horreeyay aa arkaysaynba eh, ninka difaaca uga ciyaara kooxdeenna number 5 ka ah yacni wuxuu dhaliyay gool geemkii hore oo madaxa ah kii oo kaloon maanta dhaliyey company marka ciyaarahan waxaan qiyaasaynaa koobka inaan qaadno inkastoo hadda ay bilow tahay geemamka Mhm.
marka khadka dhexe oo aad looga qabsaday kooxda liidaha chelsea ayaa noo saamaxday inaan ka badino kooxda chelsea ee marka la fiiriyo laakiin ee mar kasta oo Chelsea iyo Manchester City ay kulmayaan ee Chelsea waxay ahayd koox difaaceedu adag yahay oo aan la jaban karin difaaceeda ee maantana waxaad moodaysay difaaceedu inaanu sidii hore ahayn xeeladan cusub marka Manchester City ay fahamtay maxay ahayd Ah, taas haddii aan ka jawaabo xeeladaas waxaa weeye ninka aan ka soo iibsanay kooxda la yidhaahdo liverpool iyo yaxya tuura iyo iguera oo si fiican isku fahmay oo ciyaar dhexda laga qabsaday oo aad loo weeraray aa keentay in difaacii qaar la fariisiyo oo nambarkooda yacni la wasaqeeyo taas ayaa keenta maanta Ee, dad fara badan waxay leeyihiin ee, ee, ninka Jose Mourinho marar fara badan ciyaarahan oo kale u diyaar garoobi jiray laakiin wuxuu waqti fara badan geliyey gabadhii dhakhtarka ahayd oo muranka iyo dooda dheer maalmahan ku furay ee, kulankii kan ka horreeyey Ee, arrintaasi saameyn ma ku leedahay is leedahay guuldarrada soo gaartay mase Manchester City waa awood badan taa leedahay yacni manchester city aada usoo tabaabashaysatay in tiimkan manchester eh, chelsea la yidhaahdo iyo tiimka kaloo waaweyn ee awoodooda tusto sida geemkii kan ka horreeyey oo kale Eh, morinina waa markii ugu horreysay oo isagoo qoslaayo uu salaamo tiimamka kale koojajkooda Eh, marka waa dabeecad lagu yaqaan inuu mamarsiyo sheega mar walba waa tahay dhegaystayaal barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha ee toddobaadkanna intaa ayaan ku soo koobayaa tan iyo kulan dambe waa maxamuud mascado idinle sidaa iyo nabadgelyo
waa tahay een, farow qudhaada shalay inkastoo ay xamaasada ka muuqatay maxamed mascabdi cayaarihii malaha isaga qudhiisa waxaa malaha ka degela chelsea oo saddex iyo eber lagu diro oo weliba hala dire ay dirto kooxda manchester city Een- shalayna aad baa u daawanaysa ciyaarahani Een, runtii- kooxdee horta taageeraysa labada horta anigu een, manchester city aad baan uga soo horjeedaa Waa oo gartay.
leanna waxaan aad u taageeraa manchester united marka saddexda waana gool deris aad ka baanu xuntaa.
nahay maya deris baanu nahay oo eh, xifaaltan baa naga dhexeeya waa labada koox ha waa Manchester city iyo united Waa gar- laakiin shalay Ha.
aad baan u dabaaldegay waayo Jo- chelsea mar kasta anigu ma jecli oo waxaan arkaya dad kaloo fara badan oo marka jabka chelsea aad ugu faraxsan Anigu Marka waan ku jiraa.
Chelsea max-
Waxa- waxyaabaha Ay.
ugu can waxa weeye chelsea eh, jose ama jose marinio oo ah eh, Tababarahooda.
tababarahooda ayay dadku aad dhaqankiisa iyo hanaanka u hadla iyo qaabkaas baysan la dhicin calaashaan waxaa ka muuqata ismahdin Waa oo- kaas.
oo koox culus buu ku tiirsan yahay waa tahay waxaan maqli jiray waxaan maqli jiray een, um, geedkii adagba mar buu leecaa si wanaagsan markaa chelsea shalay jab baa hela soo ma?
saddex iyo eber waa tahay dhinacii heesaha gaar ahaan heesihii dabacsanaa dhegeystayaashaan ugu talagalnay markana mid ka mid a
adkaytayo cayaaley adaa intareeraduun u adkaytayo ubadkaaga iyo ehelkii fikadu ku ammaanaya Aa, ubadkaaga iyo ehelkii fikadu ku ammaanaya anna ooridii adecelaya waan ku ogahay anna ooridii adecelaya waan ku ogahay anna ooridii adecelaya waan ku ogahay anna ooridii adecelaya waan ku ogahay cilaan awoodi karin ayaa iiga aadinto abalbaa ku haya cilaan awoodi karin ayaa iiga aadinto abalbaa ku haya
admigu aduu adinkiya afkaba amankaa helo admigu aduu adinkiya afkaba amankaa helo sharafiya aslugu garashiya aqoon alla kuga sidiye sharafiya aslugu garashiya aqoon alla kuga sidiye admigu aduu adinkiya afkaba amankaa helo admigu aduu adinkiya afkaba amankaa helo sharafiya aslugu garashiya aqoon alla kuga sidiye Aa, sharafiya aslugu garashiya aqoon alla kuga sidiye anna aragtadee waan ku ogo ma ilaawi karo anna aragtadee waan ku ogo ma ilaawi karo anna aragtadee waan ku ogo ma ilaawi karo anna aragtadee waan ku ogo ma ilaawi karo cilaan awoodi karin ayaa iiga aadato
codka macaan ee fanaanka maxamed xuseen xasan la foole ayaa ugu dambeeyey idaacaddii galabnimo oo si wada jir ah ay markaasi u daadiinayeen anigoo cabdiraxmaan xuseen furre iyo cashe ibraahin aadan cashe cuud intaynu idaacadda fiidnimo soo socota xilliga bariga afrika toddobada fiidnimo kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
ayaaley adaa ballantiyo axdiga ila oofiyo ayaaley adaa ballantiyo axdiga ila oofiyo eed madajacay arabida qalbiga
This program has come to you from the Voice of America, Washington.